SBS Radio.
shacabka ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay siday u arkayeen markaasi doorashada dhacday iyo arrimaha ay diiradda dowladdu saari doonto ammaanka ayaa ahaa kan koowaad oo dadku ay mudnaanta koowaad siinayeen sidoo kale dadka shacabka ayaa sidoo kale raba in wax laga qabto arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo xiriirka dowladda puntland ay la leedahay ee dowladda federaalka markii mas-uuliyad la saaro waxaa la doonayaa inuu adeego bulshada uu mas-uulku yahay Eh, waxaan ka rabnaa mas-uuliyad eh, aan looga baran eh, baarlamaanadii hore inay saaraanin Eh, maadaama lagu tuhmaayo inay dad aqoon badan ku jiraanin eh, xildhibaano way arag ku jiraanin En, insha allahu waxa ay uga fadhidaan bulshada reer Puntl- reer puntland en, inay shaqo fiican u qabtaan insha allah madaxweynaha waa ducaynaa ma- madaxweyne waxaan leenahay eh, allah kuu asturo xilka u qaaday bulshada reer puntland waxaanu jecelnahay inay amnigiisa wax ka qabtaan ummadda puntland wadajirkeeda wax ka qabtaan gobolada maqan wax- wixii ay ka qaban karaan ay ka qabtaan Een, arrimahaas oo dhan baanu jeclaan lahay maxkamadaha inay wax ka qabtaan dalku cadaalad buu u baahan yahay maxkamado shaqaynaya ma jiraan wadanka maxkamado shaqaynayaa loo baahan yahay shaqaalaha ama ciidan ha ahaado ama ha ahaado mid civil ah waxaa loo baahan yahay mishaarkooda inay helaan Een, oo laga waayay maamulkii hore laga waayay inay helaan baa looga baahan yahay Een, anigu intaas inahaas un baan oran lahaa maxkamad dastuuriyana dalka in loo sameeyo africa waa lagu kari la'yahay maxkamadihii dastuuriga ahaa nin walba wuxuu leeyahay "Ada- aday ku soo gelaysaa marka cadaaladdu waa shay muhiima waa shay muhiima arrimahaas oo dhan waa jeclaan lahaa in wax laga qabto Ee, waxaan is dhihi karnaa maanta puntland waxay heshay hogaamiye ee, ka doonaysaya ee, dalyaqaan ah oo dadyaqaan ah og baahida puntland ka jidha xirfad iyo karti u leh ee, khibrad ku filanba u leh inuu hogaamiyo puntland shan sano soo socota Ee, aad baan ugu faraxsanahay doorashadii bishala puntland ka dhacday waxaan aaminsanahay inaan een, een, madaxweynihii aanu fi- filayn inuu noo soo baxo uu noo soo baxay ah in lala midoobo oo sidii hore laga bedelo baan ilaahayay ugu ducaynayaa in uu ummadda soomaaliyeedna nabadgelyo siiyo sharcigana la adkeeyo ee, qaynuunkana la dhowro qaynuunka iyo sharciga waa isku mid boogti in la dhowro ayaan ugu ducaynayaa in ilaahay ku taageero ilaahayna uu ku toosiyo ayaan ugu du- ducaynayaa isagana waxaan ugu ducaynayaa shanta sano oo xilka hayo yaa in ilaahay ku guuleeyo kuna nabadgeliyo sida ugu habboon inay u dhacdaan aan u arkaa sidaasaan anigu codkaygu saas yahay magacaygu saas yahay uguna hambalyeynayaa kuna soo dhoweynayaa uguna ducaynaya ku khatimaya ilaahay inuu u fududeeyo howlaha u yaal ilaahay inuu u fududeeyo ilaahay inuu u fududeeyo oo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo deegaankiisu ku qaboobaano ku nastaan inay ilaahay ka dhigaan oo- baan ilaahayna uga baryaynaa maxaa jeclaan lahaa inuu qabto waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa amniga inuu ugu hormaro mar haddii nabigeenu ku ducaystay allahuma inaa as'aluka amnan wa iimaanan oo iimaanka ilaah lagu rumeeyo amnigii laga hormariyey waxaan ugu jeclaan lahaa ugu- inuu ugu hormariyo amniga inuu sugo amniga inuu sugo waxaan isdhihi karaa waxyaabaha laga rabo in wax ka qabto puntland waxyaabaha ay maanta u baahan tahay ee ammaanku ugu horeeyo ee ugu horeyso waxa weeyaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo in la ko- la hormariyo waxyaabahaas oo dhan iyo dowladnimada runtii waxay u baahan tahay in dib loo ee, loogu sameeyo reforming ama dib u habeyn loogu sameeyo waxaan ka filaynaa inay isbedel badan oo ballaaran ay ka qabtaan puntland Een, uguna uu horeeyo xiriirka puntland iyo soomaaliya wayna bilaabatay insha allahu een, is- wafdigii ka yimi soomaaliya saacaddii la doortay ayay kasoo kaceen wayna fadhiyaan insha allahu aad baan horta eh, waxa weeye waxqabadkiisi magaranaysa hore u aragnay Een, waxaan kaloo ka filaynaa insha allahu biidmillaahi kariim wax badan inuu ka bedelo puntland Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.